بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى waxaa darsigeena caawa uu ka bilaabmayaa aayadda boqol iyo koob iyo toddobaatanaad ee suurat lacraaf allah waxa uu yidhi waid nataqna aljabala fawqahm kaanahu dullat wadannuu anahu waaqicun bihim khuduu ma aataynaakum bquwa khuduu ma aataynaakum bquwati wadkuruu ma fiihi lacalakum tattaquun allah waxa uu yihi subxaanah wadkur xus dadkana xasuusi id waagii nataqnaa aanu soo fujinnay aljabala buurtii warafacnaahu fowqahum usoo qadar oo warafacnaahu aanu kor yeelay fowqahum dushooda oo intaanu halkiisii ka soo rujinnay ayaanu madaxooda saarro aanu soo duldhignay kaannahu xaal aada mooddo jabalkaasi dullatun daruur hadhaysi aada mooddo oo wadannu ay yaqiinsadeen annahu jabalkaa lasoo duldhigay waaqicun inuu ku dhacaayo bihim iyaga ay yaqiinsadeen dusha inuu kaga dhacayo oo waqulnaa lahum aanu dabeed ku nidhi khuduu qaata maa aataynaakum waxaanu idin siinay qaata biquwa xoog iyo dadaal iyo dardar ku qaata waa kitaabkii towraad ahaa oo wadkuruu xusa maa fiihi dhexdiisa waxa ku sugan ee tacaaliimana xusa oo bimacnaa ku camal fala lacallakum tattaquuna likay tattaquu si aada alla uga baqdaan waid akhada rabbuka min bani aadama min duhuurihim duriyatahum allah waxau ihi wadkuruu xasuusta id waagii akhada rabbuka rabbigaa uu ka qaaday min bani aadama ilma nebi aadam uu ka qaaday min duhuurihim ka bedel min bani aadamada min duhuurihim dhabaradooda waa bedelu ishtimaal min duhuurihim dhabaradooda uu ka qaaday duriyatahum tafiirtoodii macnaha dhabarkooda tafiirtay dhali doonaan uu ka soo bixiyey oo akhdigani waa bimacna alikhraaj bannaanka uuga soo bixiyey oo wa ashhadahum uu markhaati geliyey aadam iyo tafiirtiisii oo dhan oo hor tuban uu markhaati geliyey calaa anfusihim nafahoodii uu markhaati geliyey qaa'ilan lahum isagoo ku leh alastu miyaanan ahayn birabbikum rabbigiin miyaanan ahayn qaaluu markaa waxay yidhaahdeen dhammaantood aadam iyo tafiirtiisii balaa maya waa tahay alla ilahe rabbigayo shahidnaa waanu qiray rubuubiyadaada iyo rabbinimadaada an taquuluu waa cilat lishhaadi laa cilatu shahaada wa ashhadahumtaa lagu cilaynayaa an taquluuda ee shahiidnaa laguma cilaynayo ilan shahiidnaadu waa hadalkii aadam iyo tafiirtiisa waa qiray waa shahaadadii wa ashhadahumna waa qirsiintii la qirsiiyey la markhaatigeliyey naftooda marka ishhaadkaa wa ashhadahum ayay cillo u tahay an taquuluu oo maxaanu naftooda u markhaatigelinay limaada ashhadnaahum calaa anfusihim an taquuluu weeyi lianlaa taquuluu si aydaanu odhan yowma alqiyaamati maalinta qiyaame siday si aydaanu odhan innaa anagu kunnaa waxaanu ahayn can haadaa kani haafiliina kuwa moogan ballankan iyo tawxiidkanba kuwa moogan baanu ahayn si aydaanu odhan aw taquuluu aw lianlaa taquuluu ama si aydaanu odhan innamaa ashraka waxa shirki sameeyey uun aabbaa'unaa aabbayaashayo min qablu ay min qablinaa ee annaka hortaya ahaa aabbayaashayadii naga horreeyey ayuunbaa shirkiga falay oo wa kunnaa annakuna waxaanu ahayn duriyatan caruur oo min bacdihim iyaga ka dambeeyey oo iyaguun baanu ku dayannay ee afatuhlikunaa ma waxaad nagu halaagaysaa bimaa facala almubtiluuna kuwa xumaha iyo baatilka sameeyey ma ficilka xun ay sameeyeen baad nagu halaagaysaa si aydan sidaa u odhan wakadalika nufasilu laayaati walacallahum yarjicuuna allah waxau ihi wakadalik sidaa aayaadka aanu u caddayneenu u kala dhigdhignay ayaa nufasilu laayaati aayaadka aanu u kala dhigdhigaynaa oo aanu idinku caddaynaynaa iyo walacallahum yarjicuuna walikay yarjicuu iyo si ay dadku kufrigooda uga soo laabtaan oo uga soo noqdaan ayaanu waxaasoo aayaada idinku dhigdhigana oo idinku caddaynaynaa allah waxau ihi watlu calayhim naba aladii aataynaahu aayaatina watlu akri nebi moxamedow calayhim korkooda ku dul akri nimankan ahlukitaabka ama qoomkaaga ama caam ahaan ummadaba ku dul akri naba aladii kii warkiisa ku akri kaasoo aataynaahu anu siinay aayaatinaa aayaadkayaga anu siinay oo cilmigii sharciga intaanu baray dee haddana fansalakha dabeed ka xuub siibtay sida maska ama abeesadu marka ay muddo joogaan xuubka uga dhex baxaan ama neefka adhiga ah marka la gowracee la qalo waxa weeye dee haragga looga siibo sidaasuu uga siibmay insilaakh waa sida waa kamaa tansalikhu shaatu min jildiha sida laxdu yacni haraggeeda uga dhex baxdo marka laga siibo amaba abeesada iyo masku ay uga xuub siibtaan xuubkooda sidaasoo kale uga dhex siibtay diintii aanu siinay oo fa atbacahu dabeed waxa raacay kaa siibtay ashaydaanu shaydaankiibaa isaga raacay isagiibaa macallin noqdo shaydaankiibaaba arday u noqdo isaga dabagalay fa kaana dabeed waxa uu ahaaday kaasi min alghaawiina kuwa hallaabay ee lumay ayaa uu ka mid noqday walow shi'naa haddaanu dooni lahayn ay rafcahu bilaayaat had iyo jeer shaacada dee waxaa laga fahmaa waxaa ka dambeeyay jawaabka ama wax ka horeeya marka iminka jawaabkeedii la rafacnaahu biha ayaa laga fahmayaa mutacalaqa mashiicada oo ay rafcahu biha la rafacnaahu biha walow shinaa haddii aanu dooni lahayn rafcahu bilaayaat ile waa mafcuulka mashiicada waa loo soo qadaraya aayaadka inaanu kor ugu qaadno haddaanu dooni lahayn hee la rafacnaahu kor baanu ugu qaadi lahayn biha ee bilaayaat aayaadkaas walaakinahu ha yeeshee isagu akhlado wuxuu u iishay ilalardi dhulka dhulka ayuu kusoo dhaco ciidduu faraha geliyey macnaha dhulka waxaa looga cabiraya waa kinaayatun can iddunya wa shahawaatiha oo adduunyada iyo macaadinteeda iyo macaashkeeda iyo nolosheeda iyo nabaataadkeeda kala duwan halkay ka soo baxaan dee waa dhulka marka maadaama dhulka ay mastarkii wax ka soo baxayeen ay tahay adduunyadii iyo shahawaadkii oo dhan ayaa laga cabiray dhulka adduunyuu doortay weeyaan marka walaakinahu ha yeeshee akhlado wuxuu u iishay ilalardi dhulka waa adduunyuu aakhiro ka doortay watabaca hawaahu hawadiisiina waa raacay fa mathaluhu kaa haddaba mathalkiisa ama tusaalihiisa iyo sifadiisu waxa weeyi ka mathali lkalbi waa sida ayga tusaalihiisa oo kale oo in taxmil haddaad erido calayhi ayga yalhath carabka ayuu laalaadinaya aw tatruku haddii aad ka tagtood iskaba daysana yalhath carabka ayuunbuu laalaadinayaa markaa kanna xaalkiisu waa xaalka aygaa oo kale oo haddaad waaniso iyo haddaanad waxba u sheegin waa isugu mid ma kala duwana alla waxa uu ihi dalika ay lmathal tusaalahaa lasoo tilmaamay mathalu lqawmi qolada tusaalahoodii weeyi aladiina qoladaasoo kadabuu beeniyey biaayaatinaa aayaadkeenna beeniyey ee faqsus uga qisoo nebi moxamed oo uga sheekee dadka alqasasa wararkaa iyo qisaskaa u sheeg lacallahum yatafakkaruuna likay yatafakkaruu si ay uga fakaraan oo ay u fahmaan xikmadda ku jirta ee ay xambaarsan yihiin qisasku saaa waxa xumaaday maalan min jihati mathal waa tamyiise xagga tusaalaha waxa u xumaaday alqowmu ay mathalu lqowmi qoladaa mathalkooda wax la mithaal loo soo qaato ugu xumaaday aladiina qoomkaasoo kadabuu beeniyey biaayaatinaa aayaadkayaga beeniyey oo wa anfusahum nafahoodana kaanuu ahaaday yadlimuuna kuwa dulmiya man yahdi allaahu ruuxa allahu hanuuniyaa fa huwa almuhtadii isagaa a ka hanuunsan waman yudlil ruuxa u halleeyaana fa ulaa'ika kuwaasi hum iyaga uunbaa ah alkhaasiruuna kuwa khasaaray ay fii aakhiraba waxa weeyaan khasaaruhu ku dhacay haadihi alaayaat ilaahay waxa uu ku tilmaamay tabaaraka wa tacaala rafcu ljabali calaa bani israa'iila bacda canaadihim nimankii reer banu israa'iil markii loogu taag waaye towraad ku toosnaada wixii ku yaalay ee canaadkoodii iyo madaxadaygoodii farabatay ayaa waxaa la dul keenay buur dhan inta meel laga soo fujiyey ayaa dusha loo soo saaray buurtaasi matuuru siinaa baa tii uu nebi muuse ilaahay kula hadlay ma jebal ardu falastiin ku yaallaa mise waa mid kale waxyaabo badan bay culimmadu ku tilmaameen ha yeeshee mar haddaan qur-aanka iyo sunnadu inoo xusin in lasii magac dhabo oo magaceeda la baadhbaadho xikmad badani kuma jirto waa uun buur tay doonta ha noqoto marka buurtii inta lasoo fujiyey oo dhulka laga soo jaray laga soo rujiyey ayaa madaxooga lasoo duldhigay markaasaa la yidhi waxaanu idin siinay qaata haddaba sow ikhtiyaar iyo doonistiinna iyo rabitaankiinna kumaydan qaadan waayen maanta xoog ku qaata dabeed buurtii iyagoo eegaya oo arkaya oo ka baqanaya inay kusoo dhacdo ayay yidhaahdeen alla ilahe qaadanay oo ay hoggaansameen markii hore sujuud waa loogu taag waayey iyo cibaado markay buurtii arkeen ayay cabsi darteed waxa weeyaan u qaateen waxaa kaloo ku sugan akhdu lcahdi calaa aadama wa duriyatihi fi caalami اdari yacni aadam iyo tafiirtiisii caalamu dar markay ku sugnaayeen ee adduunba aanay usoo bixin halkaa inuu ilaahay ballan kaga qaaday oo ballantu waxa weeyi nebi aadam calayhi asalaam ayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala dhabarkiisa wuxuu ka soo saaray wax alla wixii tafiir iyo duriyad ku abtirsan lahaa ilaa qiyaamaha kii ugu horreeyey iyo ka u dambeeya aadame ee dhasha ayaa hal mar dhabarkiisii laga soo saaray markaasaa mid walbana wuxuu sii dhali lahaa ee ka tafiirmi lahaa alla uu ka soo saaray dabeed aadam ayaa hortiisa lasoo tugo oo lagu soo ururiyey oo lagu faafiyey wax alla wixii duriyad ku abtirsan lahayd markaas iyagoo ah amhaala darri sida qudhaanjada yar qadarkeeda oo kale qudhaanjada ama dhuudhacasadatanana aadka u yaryar intaa in leeg yacni qadarkaa iyagoo laaleeg ayaa lasoo hor joojiyey wax alla wixii duriyadiisa ahaa markaasaa ilaahay wakhtigaas ayuu caqlina ku abuuray hadalna ku abuuray oo uu garansiiyey hana la yaabin waayo ina allaha calaa kulli shayin qadiirun walaa yamtanicu shayun fi lqudra ilaahay wax walba waa awoodaa wax ka mamnuuca oo mustaxiil oo cajsi gelin karaa ilaahayna ma jiro tabaaraka wa tacaala wax walba wuu karaa marka halkaas ayaa ilaahay intuu garasho iyo garaadkiina ku abuuray ayaa waxa uu ku yidhi intuu la hadlay alastu birabbikum qaaluu balaa miyaanan rabbigiinii ahayn markaasay ku dhawaaqeen oo ay yidhaahdeen haah alla ilaahe rabbiga yaa tahay allahayow marka ballanta xilligaa uu ilaahay halkaa uu kaga qaaday ayaa halkan lagu tilmaamayaa waid akhada rabuka min bani aadama min duhuurihim duriyatahum wa ashhadahum calaa anfusihim alastu birabbikum qaaluu balaa marka ballantaa qadiimka ah ee caalamu dar lagaga qaaday markaa ay qudhaanjada leekaayeen waxaa u raacda ballanta labaad ee markii ay ifkiyo adduunyada yimaadeen waxa weeyaan ee ambiyada loo soo diray loo waxyooday rususha ballanta labaad ee lagaga qaaday iyadoo la cusboonaysiinayo oo la adkaynaya uun dee ballantii hore qadiimka ahayd ee fii caalami dar lagaga qaaday iyadii uunbaa la cusboonaysiiyo fii caalami shahaadana lagaga qaaday iyagoo adduunkii jooga oo wax kala garanayo dee rusushii iyo ambiyadii iyo waxyigii uu yimid waxaa labadaa ballamood sii raacsan taa qadiimka ah iyo tan dambaba diin jacaylka ilaahay ku beeray basharka oo fitrat allahi alatii fatara annaasa calayha laa tabdiila likhalqi illaah dalika addiinu lqayim yacni waxa ilaahay ku beeray tabaaraka wa tacaala yacni maxabada diinta basharka oo diintu wax kusoo darriyayo bannaanka kaga imanaya maaha aadamaha waa wax ku beeran oy ku dhashaan laakiin haddii fidradaa saliimka a loo daayana waa ku sugnaanaya aadamuhu haddii wax kale bannaanka kaga yimaado laga duwana wuu ka baydhayaa oo rasuulku sala allahu calayhi wasalam waa kii lahaa kullu mawluudin yuuladu cala alfitra fa abawaahu yuhawidaanihi aw yumajisaanihi aw yunasiraanihi yacni mid kastoo la dhalo waxaa lagu dhalayaa fitrada islaamka iyo diin jacaylka oo naftiisu waxay u iilanaysaa qof kastaba oo ku beeran diinta iyo islaamnimada iyo ilaahay waxdaaniyadiisa laakiin dee markaa uu dhasho labadiisii waalid unbaa ama yahuudi ka dhigaya ama kiristan ka dhigaya ama dabcaabud ka dhigaya aan diinba haysan waxa lama odhan aw yumaslimaanihi ama muslim ka dhigaya maarkasa waxaa la yidhi yuhawidaanihi aw yunasiraanihi aw yumajisaanihi maxaa loo odhan waaye aw yumaslimaanihi ama muslim ka dhigaya waayo muslimku ka dhigid uma baahne wuu ku dhashay ee ama waa laga duwayaa ama waa loo daynaya waa fidradu ku dhashay ee alla ku beeray rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam taa waa tilmaamay in waxa weeyaan aadamaha lagu beeray diin jacaylka oo xadiidkii saxiixu muslim ku sugnaa min xadiidi ciyaad ibni ximaar rasuulku waxau yihi sala allahu calayhi wasalam xadiisulqudsiga uu ilaahay ka warinayo inuu alla yidhi inii khalaqtu cibaadii xunafaa'a kulahum wainahu atathum shayaaiinu fajtaalathum can diinihim waxaramat calayhim ma axlaltu lahum waamarathum an yushrikuu bi maa lam unazil bihi sulطaana waxaa allow ku yidhi xadiisulqudsiga anuu addoommadayda waxaan abuuray iyagoo wada toosan oo diin jacaylku ku beeran oo ku dhashay dabeed shayaadiintii baa u timid diintoodii bay ka duween waxaanay ka xarimeen waxaan u xalaaleeyey waxaanay fareen shayaadiintu inay iigu shariik yeelaan waxaanan xujo iyo daliil usoo dejin halkaa markaa maxaa ka cad in yacni qofku diin jacaylka ku dhalanayo dhabarkii yacni aabbihii aadam dhabarkiisa isagoo ku sugan markii alla uu ka soo saaray fii caalami darna ballanta halkaa lagaga qaaday tawxiidka iyo shirkiga inuu ka fogaado rusushiina ay ballantaa kaga qaadeen ruuxu markaa marka uu ifka yimaadee adduunyada dacwadii iyo tawxiidku uu soo gaadho laba midunbuu noqonayaa inuu ballankii hore iyo ballanka dambeba buriyo u gaalnimo galo kaana dee cadaabka waa loo libilaabaya iyo inuu ballankii hore iyo ka dambeba uu oofiyo kaana dee jannada iyo abaalmarinta waa loo libinlaabaya oo ruuxa muuminkii ballantii waxa weeyaan laga qaaday waktigaa fii caalami dar dee wuu oofiyey markuu fii caalami shahaadana rususha uu rumeeyo gaalkuna marka uu beeniyo ballantaa horena waa ka baxay tan dambe ee rusushana waa ka baxay fidradii saliimka ahayd ee ku beeraydna waa ka baydhay marka calaa kullin yacni waid akhada rabbuka min bani aadama bani aadam baa la tilmaamay aadamna wuu ugu horeeyaa oo aba asalkii yacni cid ballan laga qaado waxa ugu horreeya aadam duriyadiisuna waa ku xigaan culimmada qaarkood waxay isku dayeen inay awilaan oo ballanta wakhtigaa yacni laga qaaday ay wax kale ku tawjiihiyaan laakiin waxaan looba awilayn axaadiida saxiixa ee sunnada ku sugnaataa caddaysay ballantaas sunnaduna iyadaa fasirasa qur'aanka wa anzalnaa ilayka adikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim saxiixuljaamica waxaa ku sugan xadiidu bni cabbaas inuu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam ina allaha akhada almiihaaqa min dahri aadam binacmaana wa akhraja min sulbihi kula duriyatin dara'aha fanasarahum bayna yadayhi kadari uma kallamahum qibalan qaala alastu birabbikum qaaluu bala rasuulku waxau yihi sala allahu calayhi wasalam ilaahay ballanta wuxuu kaga qaaday aadamaha dhabarkii aabbahood aadam ayuu kaga qaaday binacmaan iyadoo aadam uu ku sugan yahay halkaa carafa halkaas ayuu kaga qaaday ballanta waxaanu ugaga qaaday akhraja min sulbihi kula duriyatin dara'ahaa fanasarahum bayna yadayhi kadari rasuulku waxau yihi sala allahu calayhi wasalam ilaahay waxa uu ka soo bixiye oo ka soo saaray dhabarkii aadam calayhi salaam tafiirta ka tafiirmi doontee ilaahay ka abuuri doone dhammaantood ilaa qiyaamaha wixii ka tafiirmi doona ayaa dhabarkiisa laga soo saaray markaasaa fanasarahum bayna yadayh kadari waxa lagu firdhiyey oo lagu faafiyey tafiirtaas aadam hortiisa iyagoo qudhaanjo qadarkeed oo kala leelay yaryarida yacni sida qudhaanjada oo kale ah markaasaa ilaahay toos si cad ula hadlay markaasaa hadalkii alle intay fahmeen oy garteen ay ku jawaabeen markuu alle ku yidhi alastu birabbikum miyaanan rabbigiin ahayn qaaluu balaa intay hadalkii alle fahmeen ila ilaahay baa ku abuuray garaadka iyo garashada kuna abuuray nudqiga iyo dhawaqa iyo hadalka wallahu calaa kulli shayin qadiir hadalkii alle intay fahmeen xilligaas ayay dhammaantood ku jawaabeen balaa marka kulligood way wada qireen rubuubiyada rabbi xilligaas laakiin dee markii adduunyada la yimid ayaa la qaybsamay wax ballantaa sideedii u haya oon ka bixin iyo wax ka baydhoo ballantii ka baxay ayay u qaybsameen marka calaa kullin yacni akhdiga cahdiga iyo miihaaqaasi waxa weeyi waa xilligaas dhabarkii nebi aadam inta duriyadiisii laga soo saaray oo iyagana cid walba wixii ka tafiirmi lahayd ilaahay ka soo bixiyey ayaa kulligoodba aadam inta la soo horjoojiyey ballantaa laga qaadoy dhammaantood ballantii qaateen oo yidhahdeen balaa ibnu cabbaas waxa uu yidhi balaa waa xarfu iijaabin bacda nafyi liibطaali nafy yacni balaa waa xarfu iijaab wax lagu sugo oo nafyiga dabadee dhaca si nafyigii hore loo buriyo oo loo anfiyo marka yacni waxay ku jawaabeen balaa maya waa tahay rabbigayo marka wuxuu ibnu cabbaas yidhi low qaaluu nacam lakafaruu markuu allah ku yidhi alastu birabbikum hadday odhan lahaayeen nacam waa gaaloobi lahaayeen waayo nacam macnaheedu waxa weeyaan nacam lasta rabbana nafyigiibaa la sugaya nafyigana in la ibtaaliyo oo iijaab lala yimaado isbaat bay ahay marka hadday nacam odhan lahaayeen wuxuu noqon lahaa macnuhu nacam lasta rabbana haayo rabbigayo ma tihi laakiin balaa waxa weeyaan waa iijaabun bacda nafyi oo maye rabbigayo waa tahay waa iqraaru rububiya walidaalik yacni nafyiga waxaa loogu jawaabaa bala ee nacam laguma jawaabo waxaa kaloo ku sugan aayaadkan darbu lmathali bilmunxarifi bacda cilmih waxaa tusaale la yaab badan loogu soo qaatay qofkii inxiraafee diinta ka baydhay isagoo cilmi yeeshay dabadeed oo allah waxa uu yidhi waxa dadka uga qisootaa si ay ugu waantoobaan oo wax ugu qaataan kaanu aayaadkayaga siinay dabadeed aayaadkii ka xuubsiibtay intuu bartay ee uu ogaaday dabadeed fa atbacahu shayaan waxaa la yaab leh fa atbacahu shayaan baa la yidhi shaydaankiibaa isaga raacoo dabagalay suleymaan aljamal wuxuu ku leeyahay futuuxaat ilaahiyaha fasaara huwa qudwatan wa matbuucan lishayaan calaa sabiili lmubaalaga ninkan inxiraafee marka hore diinta yaqaana ee caalimka ahaa markuu baydhay isagaaba shaydaankii macallin u noqdo shaydaankii uu dabagalay oo wax lala yaabo waa halkuu waxa weeyaan timacade gabaygii xikmadda badnaa uu ka lahaa waxa weeyaan caynaan fardood laguma karo caalimta uu yidhi marka caalimku hadduu diinta ka baydho dee inkaartaasaa ku dhacaso shaydaankiiba isagaa macallin u noqonaya isagaa baradhaafinaya oo ka dheeraynayaba shaydaankii ilan waa nin wax bartay oo haddana ka baydhay ilaahay markaa wuxuu tilmaamay kaa inxiraafay bacda cilmi inuu noqonayo mahalkiisu sida ay oo kale ay waa akhasu lxayawaanaat xayawaanaadka ugu liita weeyaan aygu waxaa lagu tilmaamay ay oo haddaad eridana carabka unbuu laalaadin haddaad iska daysana carabkuu laalaadin kan isagoo cilmile si badheedha uga baydhay diintuna waxa weeye haddaad waaniso iyo haddaanad waanin waa isugu mid oo ma kala duwana ilaahay waxa uu yihi qisadaa dadka u sheeg nebi moxamedow si ay u fakeraan oo u fahmaan xaqiiqada waxaa la tilmaamay haddii la waafajin lahaa camalfalka caalimkaas aayaadka in kor loogu qaadi lahaa walow shi'naa la rafacnaahu biha waxaa halkaa laga qaadanayaa derajada iyo waxa weeyaan rifcadu waa bil aayaat laa bidunya adduunyo laguma irtifaacee aayaadka alleh ayaa rifcadiiyo derajada lagu helaa walow shi'naa la rafacnaahu biha waa hadduu ku camalfali lahaa laakiin kuma camalfalin walaakinahu akhlada ila alardi watabaca hawaah waxaa laga qaadanayaa laba sifoo ka mid a sifaadka ugu badan ee dadka looxtuurka iyo diinta inay ka baydhaan u sababa oo ah itibaacu dunya wa itibaacu lhawa sifada hore waa ruuxu adduunyo inuu ka daba dhaco oo xataa uu diyaar u noqdo inuu adduunyo dhaafsado diinta oo diinta iyo dunyadu markay isku yimaadaan ee ay isbarbar noqdaan labadaasi ay u sinmaan inuu adduunyo ka doorto diintiisa waa adduunyo jacayl dhulkana waxaa loo cabiray waayo dhulku waa asalkii adduunyada iyo noloshu ay ka suuroobeysay marka waxaa lagu tilmaamay akhlada ila alard waa nin cirka meel sare intuu kasoo dhacay dhulka kusoo dhacay waa dulliga ku dhacay walaakinahu akhlada ila alard waa dulloobay weeyaan macnuhu oo dhulka ayuu ku dhacay watabaca hawaah hawaduna iyaduna dee waa dhib badan tahay oo ruuxu hadduu hawa raac noqdo oo hanuunka uu hawadiisa ka doorto dee ma ma waxa weeyaan ma liibaanayo had iyo jeer markaa waxaad ku dadaashaa waxaad wax ku qiimaynayso eed wax ku cabiraysaa inaanay noqon rabitaankaaga ee ay diinta noqoto oo had iyo jeer xaggay diintu kaa xigto adiguna xig walow naftaadu haba diido yacni waxa weeyaan ha dhibsato naftaada ha ka dhigin halbeega iyo miqyaaskaad wax ku cabiraysee diinta ka dhig iyo hanuunka waayo hawadaad iyo hanuunku meel ma wada galaan marka ama hawa raac unbaad noqon ama hanuun raac hanuunka hawada ka dooro marka allah waxau ihi wadkur xusnabi allow dadkana xasuusi id waagii nataqna aljabala buurta aanu soo fujinnay oo fawqahum warafacnaahu aanu kor yeelay buurta aanu soo fujinnay fawqahum korkoodii intaanu buurta ka soo rujinnay halkay ku taallay dushooda aanu soo saaray kaannahu xaal aad moodaba buurtaa dullah daruur dul taagan oo hadhaynaysa oo wadannuu dabeed ay yaqiinsadeen annahu jabalka ama buurtaasi waaqicun inuu ku dhacaayo bihim iyaga oo waqulnaa lahum usoo qadar dabeed aanu ku nidhi markaanu buurta madaxoogii soo saaray khuduu qaata haddaba maa aataynaakum waxaanu idin siinay ee towraad ku yaalay biquwa xoog iyo dadaal iyo dardar ku qaata wadkuruu xusana maa fiihi waxaanu idin siinoo towraada wixii ku sugnaa xusa oo macnaha ku camal fala lacalakum tattaquun likay tattaquu si aad alla uga baqdaan tabaaraka wa tacaala wadkur xus nebi allow dadkana xasuusi id waagii akhada rabbuka rabbigaa uu qaaday min bani aadama ilmo nebi aadam uu ka qaaday min duhuurihim ka bedel dhabaradooda uu ka qaaday duriyatahum tafiirtoodii macnaha wax alla wixii ka tafiirmaya aadam uu soo saaroo bannaanka uu soo bixiyey oo aadam hortiisa la soo joojiyey iyagoo amhaala darri qudhaanjo oo kale ah oo wa ashhadahum dabeed uu markhaatigeliyey rabbi calaa anfusihim nafahoodii uu markhaatigeliyey oo wa qaala lahum alla uu ku yidhi alastu birabbikum rabbigiin miyaanan ahay qaaluu waxay yidhaahdeen markaa bani aadamkii iyo duriyadiisii oo dhan waxay yidhaahdeen kulligood balaa may rabbigaya waa tahay alla ilaah waa qiray shahidnaa waanu qiray rabbinimadaada oo waanu aqoonsanno oo waa ka markhaati kacnay an taquuluu waxaad ku cilaysaa wa ashhadahum cilat lishhaad oo maxaa loo markhaatigeliyo arrintaa loo qirsiiyey an taquuluu lianlaa taquuluu si aydaan u odhan macnaha si aanay hadhow aakhiro marmarsiiye u helin oo aanay u odhan waxaan maanaan ogeyn waayo waxaa lagu odhanayaa sawtii ballantaa laydinka qaadeed qirteeneed tidhaahdeen qaaluu balaa sawtii rususha laydiin soo diray hadday yidhaahdaan aabbayaashii unbaa sameeyo annaku carruur baanu ahaynaa intaydaan carruurba noqon dhabarkii aabbihiin aadam markii laydinka soo saaray miyaydaan ka markhaati kicin rubuubiyada waa si aanay marmarsiiya iyo cudurdaar u helin ayaa loo markhaatigeliyey oo cudurdaarka loogu jaro marka wa ashhadahum waxa ilaahay u markhaatigeliyo arrintaa u qirsiiyey an taquuluu lianlaa taquuluu si aydaanu odhan yowma alqiyaamati maalinta qiyaama si aydaanu odhan innaa anagu kunnaa waxaanu ahayn can haadaa kani ballantani iyo tawxiidkani haafiliina kuwa moogan baanu ahayn si aydaanu odhan ayaa loo markhaatigeliye aw taquuluu aw lianlaa taquuluu ama si aydaanu odhan inamaa ashraka waxaa shirki falay uunoo shirkiga sameeyey aabaa-unaa aabbayaashay ayaa sameeyey oo min qablu ay min qablinaa aabbayaashayadii annaka hortaaye ahaaye naga horreeyey ayuunbaa shirkigan sameeyey wa kunnaa annakuna waxaanu ahayn duriyatan caruur min bacdihim iyaga ka dambeeyaanu ahayno dee iyagun baanu ku dayannay ee afatuhlikuna ma waxaad nagu halaagaysaa bimaa facala almubtiluuna kuwa baatilka sameeye ahlu baatilku ma waxay sameeyeen ayaad nagu halaagaysaa wakadalika nufasilu laayaat wakadalika ay midla dalika tabiin caddayntaas oo kale sidaa aanu aayaadka usoo kala dhigdhigneennu usoo caddaynay oo kale ayuun baanu nufasilu laayaati aayaadka u kala dhigdhigana oo aanu caddaynaynaa iyo walacallahum yarjicuuna welikay yarjicuu si ay gaalnimada uga soo noqdaan ayaanu ugu caddaynanaa aayaadka watlu ku dul akhri nebi allow calayhim korkooda naba alladii waxay culimmadu isku khilaafeen alladiigani macaan baa oo isamkan mawsuul wuxuu ku dhacayaa cid kastoo sifadan la timaada mise waxay ku soo degtay cid gaarahoo dee wixii sifadiisa oo kale la yimaadana way caam yeelaysaa waxay culimmadu markaa tilmaamaan dad gaarahoo hebel bay kusoo degtay iyo hebel bay kusoo degtay laakiin waxaa raajixa inaad qaadato uun cumuumka oo tidhaahdo alcibratu binnawci laa bishaksi waxa muctabarka ah ee la tixgelinayaa waxa weeyi waa nooca iyo sifada caamka ah ee shaksiga ma aha xataa haddii shaksi bay kusoo degtay la yidhaahdana dee alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab waxaa la qaadanayaa waa lafdiga caamka ee caam yeelaya cid kastoo camalkaa la timaada ee waxa weeyaan sababta khaaska a ma aha waayo qur-aanka haddii sababta khaaska ah loo daayo dee qur-aan fara badan ayaa la odhan lahaa innaka inama khuseeyo cid kaleu kusoo degay laakiin aayaddu ciday doontaha kusoo degtee waxay cagaha ku wadataa oy caam yeelaysaa cid kastoo camalkaa samaysa xataa haddii la yidhaha fulaan bay kusoo degtay cid mucayan ah watluku akhri nabi maxamedow calayhim korkooda naba aladii kii warkiisa marka iminka aladii waa mawsuule waa cid alla cidki cid waxa weeyaan cilmigii iyo diintay baratay ka baydhay ayuu caam yeelayaa horraysiya dambaysaba watluku akhri nabi allow calayhim korkooda naba aladii kii warkiisa ku akhri kaasoo aataynaahu aanu siinay aayaatinaa aayaadkayaga aanu siinay oo fansalakha ka xuub siibtay minhaa aayaadkii oo ka dhex baxay sidaa abeesadu dee ama masku uu xuubkiisa uga dhex baxayo ama laxdu marka la gowraco haragga looga siibayo sidaasuu uga siibmay diintii aanu siinay oo fa atbacahu dabeed waxa raacay isaga ashaydaanu shaydaankiibaa raacay oo isagaaba macallinu noqday oo fa kaana dabeed waxa uu ahaaday huwa isagu min alghaawiina kuwa hallaabay ee lumay ayaa uu ka mid noqday walow shinaa haddaanu dooni lahayn ay rafcahu bilaayaat aayaadka inaanu kor ugu qaadno haddaanu dooni lahayn oo arrintaa aanu qadari lahayn oo la waafajin lahaa camalfalka la rafacnaahu kor baanu ugu qaadi lahayn bihaa e bilaayaat aayaadkaa kor baanu ugu qaadi lahayn walaakinahu ha yeeshee akhlada wuxuu ishuu isku dhajiyey ila alardi dhulka oo adduunyuu ka doortay aakhiro oo diintiisii duunyo ayuu siistay oo watabaca hawaahu hawadiisii iyo naftiisu waxay jeclaydna waa raacay oo waa israaciyey famahaluhu haddaba kaa tilmaantiisa iyo mahalkiisu kamahali lkalbi waa ay tusaalihii oo kale ayga tusaalihiis oo kale weeyi oo in taxmil haddaad erido calayhi ayga yalhad carabka ayuunbuu laalaadin aw tatrukuhu haddaad iskaga tagtoonad waxba yeelinna yalhad carabka ayuunbuu laalaadin dalika ay dalika almathal tusaalahaa lasoo tilmaamay mathalu lqawmi qolada tusaalahoodii weeyi aladiina qoladaasoo kadabuu beeniyey biaayaatinaa aayaadkeenna beeniyey ee faqsus uga qisoo nebi moxamed oo uga sheekee dadka alqasasa wararkaa iyo qisaskaa u sheeg lacallahum yatafakkaruuna likay yatafakkaruu si ay uga fakaraan oo ay u fahmaan ruuxa loox tuuray ee ku camal feli waayey cilmigiisii halkan aayaddan suurat alacraaf waxaa lagu tilmaamay ay aayaddii kale lafteedu hadh umay jeedina dameer kutub lagu raray bay ku tilmaantay halkaa markaa waxaad ka qaadanaysaa qof cilmi bartay oo cilmigii ku camal feli waayey oo rabbi kaga cabsoon waayey oo ku aqoonsan waayey dee dameerkaa iyo aygaasuu noqday bal waaba ka liitaa ilaa xayawaanaadku wixii loogu talagalay iyo xikmaddii loo abuuray waa laga helay laakiin isagu markuu garan waayey cilmiga camalfalkiisii dameerka iyo ayga waa ka liitaa oo aayaddii kale waxay ahayd mathalu ladiina xumiluu tawraata uma lam yaxmiluuha kamahali lximaari yaxmilu asfaara bi'sa mathalu lqowmi aladiina kadabuu biaayaati illah wallahu laa yahdi lqowma alaalimiin allah waxa uu yidhi kuwii towraad loo xambaariyey ee macnaha la amray inay xambaaraan axkaamteedu ku camal falaan dabeed xambaari waayey ku camalfali waayey mahalkooda iyo tusaalahoodu waa ka mahali lximaari yaxmilu asfaara waa sidii dameer kutub sida bi'sa mathalu lqowmi aladiina kadabuu biaayaati illaah alla ilaahay waxa xumaad oo fool xumaaday kuwa aayaadka alla beeniyey mahalkooda iyo tusaalahoodu waa xumaaday wallahu laa yahdi lqowma alaalimiin ilaahayna qolada daalimiinta ah ma hanuuniyo marka haadihi laaya waxay ku tilmaantay qofkii cilmigiisa ku camalfali waayey waayo aayaddu hadday ahlukitaabka tilmaantoy ka warantay waa caam oo cid alla cidda diinta ku dhaqmi weydaa waa soo hoosgelaysaa oo aayaadka ahlukitaabka lagu ceebeynayo ama lagu canaananayo hamoodinun ahlukitaab inay ku gaar tahay oo qofka muslimkaa ee mu'minkaa ee caalimkaa ee diinta nebi moxamed soo gaadhay ee haddana ka baydhay dee waxa weeyaan ka mahalilximaari yaxmilu asfaara marka imaamu shinqidi adwaa-ulbayaanka haddaad eegto aayadda markuu fasirayo wuxuu odhanayaa aayaddani waa aayadda ugu cabsida badan ee ku soo degtay ee ugu cabsida badan waxa weeyaan dadka cilmiga dalba iyo kuwa xambaarsan dalabatulcilm iyo xamalatu kuwa cilmiga dalba iyo kuwa cilmiga xambaaray waxa ugu cabsi badan ee uu soo degay waxaa ka mid a aayaddan waayo waa takwiif baa ku jira qof la yidhi dameer kutub sidaa tahay dee waa waciid iyo goodi adag allah waxa u ihi saaa waxa xumaaday maala min jihati mahal xagga tusaale waxa u xumaaday alqowmu ay mathalu lqowm qoladii tusaalahoodaa u xumaaday aladiina qowmkaasoo kadabuu beeniyey biaayaatina aayaadkeenna beeniyey wa anfusahum nafahoodana kaanuu ahaaday yadlimuuna kuwa dulmiyaya alla waxau ihi man yahdi illaah ruuxa allaahuu hanuuniyo fa huwa isagu almuhtadii ka hanuunsan ee hagaagsan weeyi waman yudlil ruuxa alla uu halleeyaana fa ulaa'ika kuwaasi hum iyagu alkhaasiruuna kuwa khasaari weeyaani fii aakhiraba walaqad dara'naa lijahannama kaiira min aljini walinsi lahum quluubu laa yafqahuuna biha allah waxau ihi walaqad dara'naa wallahi laqad dara'naa waa abuuray lijahannama jahannamo waxaan u abuuray kaiiran in fara badan oo min aljini jinka ka mida iyo walinsi insigaba lahum waxay leeyihiin jin iyo insiba ahlu naarkaa jahanamiyiintii quluubun qalbiya ayaa ay leeyihiin waa tilmaamahoodiiye qalbiyadaasoo laa yafqahuuna xaqa aanay ku fahmayn bihaa qalbiyada walahum waxay leeyihiin acyunun indho indhahaasoo laa yubsiruuna xaqa aanay ku arkayn bihaa indhaha walahum waxay leeyihiin aadaanun dhago dhagahaasoo laa yasmacuuna xaqa aanay ku maqlayn bihaa dhagaha ulaa'ika kuwaasi kal ancaami waa xoolaha oo kale bal kaba kaalay xoolahaase hum iyagu adallu waaba ka baadinimo badan yihiin xoolaha dhaama way ka meeqaan liitaan ulaa'ika kuwaasi hum iyagu alghaafiluuna kuwa moogan weeyi ee xaqa ka baydhay walilaahi alla waxa u sugnaadoo rabbi uu leeyahay alasmaa'u magacaanta alxusnaa ee wanaagga badan waayo xusnaa waa ta'niisu axsan oo waa afcalu tafdiil oo waa magacaanta ugu wanaagga badan ee fadcuuhu alla ku barya bihaa ay bilasmaa magacaantaasi rabbi ku barya wadaruu isaga taga aladiina kuwa yulxiduuna leexinaya fii asmaa'ih ilaahay magacaantiisa kuwa leexinayana iskaga taga sayujza-uuna waxaa lagu abaalmarin doonaa maa kii kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna kuwa sameeya wa minman khalaqnaa kuwaanu abuuray waxa ka mid a ummatun koox kooxdaasoo yahduuna dadka ku hanuuninaya bilxaqi xaqa ku hanuuninaya wa bihi ay bilxaqi xaqa uun yacdiluuna ku cadaalad falaya dadku iskuma jiraan eh dee ummadda waxa ka mida ma wada leexsano eh kuwa iyagu hanuunsan dadkana hanuuninaya cadaaladna ku dhaqaya oo hudaatan muhtadiin ah iyagu hanuunsan dadkana hanuuninaya allah waxau ihi waladiina kuwii kadabuu beeniyey biaayaatina aayaadkaya kuwa beeniyey sanastadrijuhum waanu sabaansabaynaa oo min xayu laa yaclamuuna meel aanay garanayn baanu ka sasabaynaa oo sisi yar baanu u qabanaynaa oo aanay dareemayn wa umlii waanan ukaadinayaabaa alla u yihi lahum iyaga ina kaydii dhagartaydu matiinun mid adag weeyi awalam yatafakkaruu miyaanay ka fakarin oonay ka fiirsan maa bisaaxibihim saaxiibkood waa nebi muxameda inaanu ku sugnayn min jinna wax waali waalida ay ku sheegayaan inaanay ku sugnayn miyaanay kaba fekerin oonay uba fiirsan ma nin waalan baa sidaa u socdo waxaa ku hadla in huwa ay maa huwa ma aha nin saaxiibkood waa nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ilaa nadiirun diga mooyaane u digaya kaasoo mubiinun ay bayinu nadaara digniintiisu ay caddahay oo mubiin oo abaano ka yimid marna waa laazim marna waa mucadde marka markay laazimka tahay mubiinun ay bayinu nadaara digniintiisu ay caddahay marka mucaddo laga dhiga tallaabayana mubiinun dee caddaynaya digniintiisa oo caad aanu saaray awalam yanduruu miyaanay eegin fii malakuuti samaawaati samooyinka mulkigooda miyaanay eegin malakuut ziyaadada xuruufta wowda iyo ta'du waa lilmubaalaga uun waa mulkigii uunoo lagu xeel dheeraaday mulkiga weyn ee alla uu leeyahay cirarka iyo dhulalka iyo inta udhaxaysa awalam yanduruu miyaanay eegin eegma indhaha amaahe eegma qalbiga oy ka fekerayaanay u fiirsanayaan waa nadara tafakurin waictibaar maaha eegoo dhaaf waa mid wax lagu qaadanayo awalam yanduruu miyaanay eegin eegma ay ka fekerayaan oy ka fiirsanayaan fii malakuuti samaawaati samooyinka mulkigooda miyaanay eegin iyo walardi arlada mulkigeeda miyaanay eegin iyo wamaa shay miyaanay eegin kaasoo khalaqa allaahu alla u abuuray oo min shayin shay ah wax alla wuxuu makhluuq ilaahay abuuray miyaanay eegin oonay u fiirsan aayadda ku sugan wa an casaa anta waa mukhafafa min athaqiil oo isamkeedu waa damiiru shani maxduufe usoo qadar oo wa an casaa ay wa annahu shanigu inuu yahay miyaanay eegin oonay ka fekerin casaa inuu mudan yahay an yakuuna inuu ahaado huwa shanigu qad iqtaraba miduu dhowaaday ajaluhum ajashoodu yacni miyaanay kaba fiirsan oo aanay eegin inay suurtowdo ajashoodii inay dhawaatoy dhimanayaan ma sidaasay ku soconayaan may toobad keenaan weeyaan qabla almabaad fa biayi xadiidin warkeebay haddaba bacdahu ay bacda alqur'aani qur'aanka dabadii yu'minuuna ay rumaynayaan bal haddaba hadday qur'aan qaadan waayaan warka ka soo hadhay rumaynayaan waa kee dee maba jira weeyi allah waxau ihi man yudlil illaah ilaahay ruuxa u halleeyo falaa haadiya waxanuuniyaa lahu isaga uma sugnaanin wayadaruhum ilaahay wuxuu kaga tegayaa kuwa gaalada ah fii tuqyaanihim qooqooda iyo kibirkooda yacmahuuna xaalayhin kuwa wareersan yas'aluunaka waxay ku weydiinayaan nebi muxamedow can isaacati saacadda qiyaamay ku weydiinayaan ayaana waa goormo ayay ku weydiinayaan waa mas-uulkiiyo mursaahaa soo joojinteedu yacni xilliga ay dhacaysaa waa goorma irsaaga doonyaha iyo maraakiibtu markay kusoo xidhaan dekeda ee ay ku sugnaadaan baa rasaa la yidhaha marka goormaa la soo joojinaya macnaha ay dhacasaan weeyaan qiyaamadii qul waxaa jidhaha nebi allow innamaa cilmuhaa saacadda qiyaamo cilmigeedu wuxuu ahaaday uun cinda rabbii rabbigay agtiisa oo laa yujalliihaa saacaddaa ma muujinayo liwaqtihaa ay fii waqtihaa waqtigeeda dhexdeeda ma muujinayo ilaa huwa isaga mooye dee saacadda qiyaame cidda ridaysee muujinaysaa maalintay gaadho waa alla un axad kale ma aha haqulat waa cuslaatay hiyo saacaddu fi samaawaati waalardi ay cala asamaawaati waalardi yani jalaaluddiin asuyuudi jalaalaynka wuxuu leeya fiidu waa bimacnaa calaa oo waana calaa xadfi mudaaf oo ahlu samaawaat baa loo soo qadarayaa oo macnuhu waxa weeye haqulat way cuslaatay saacadda arrinkeedu fi samaawaati ay cala samaawaati calaa ahli samaawaat samooyinka ahelkooda iyo malaa'igta xagga sare ku sugan arrinka saacaddu waa ku cuslaaday waalardigu calaa ahli lardi dhulka cidda ku sugan najiniya insiba arrinka saacaddu waa ku cuslaaday laa taatiikum idiin iman mayso markaa hiya saacaddii qiyaame ilaa baktatan xaal ay kadis tahay mooyaane waa masder munakaro oo sida haalibka ah xaala dhaca ilaa baktatan xaal ay kadis tahay mooyaane yas'aluunaka waxay ku weydiinayaan nebi allow saacadday ku waraysanayaan oo ku weydiinayaan kaannaka sidii waxaa tahay xafiyun mid og oo xoggaal oo canha saacadda sidii waxaad og tahay ayay ku waraysanayaan qul waxaad ku tidhaha nebi allow innamaa cilmuhaa ay cilmu saaca saacadda ogaalkeedu wuxuu ahaaday uun cinda allaahi ilaahay agtiisa walaakina akara annaas ha yeeshee dadka bedidoodu laa yaclamuuna ma ogo arrintaa garan maayaan qul waxaad ku tidhaha nebi allow laa amliku anigu u hanan maayo linafsii naftayda nafcan ay jalba nafcin dheefinaan usoo jiido walaa daran walaa jalba durin iyo dhibaato inaan ka difaaca toona midna u hanan maayo dheefna soo jiidan kari maayo dhibaatana iska difaaci kari maayo ilaa maa shaaa allah ilaahay wuxuu doona mooyaane oo ilaahay wuxuu ii karsiiye ama ii qadaro mooyaane wax anuu awoodayda iyo itaalkayga aan ku tasarufi karaa oo dhib iyo dheefii ma jirto dheh yaan lagugu lugoyne walow kuntu haddii aan ahaan lahaa aclamu mid og algayba waxa maqan haddaan ahaan lahaa mid qaybka ogna lastakthartu waxaan farabadsan lahaa min alkhayri khayrka waa farabadsan lahaa wamaa masaniya suu xumaanina imabay taabateen oo dee xaggeedaba uma kaceen ilan waan sii ogahaye in ana ay maa ana anigu ma ihi ilaa nadiirun diga mooyaane u digaya lilkaafiriina binnaar mid gaalada naar ugu digaya mooye oo ku cabsi gelinaya mooye wax kale ma ihi iyo wa bashiirun mid bushaaraynaya mooyaane oo biljannati janno ugu bushaaraynaya liqowmin yu'minuuna qolada rumaynaya oo nadaaraduna waa takhwiifka cadaabka bishaaraduna waa xagga jannada bishaaradana dee muuminiintaa leh nadaaradana dee gaalada iyo cusaadaa leh haadihi alaayaat ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ku tilmaamay maqaasid muhiim ah oo aayaadkani ay xambaarsan yihiin waxa ugu horeeya waxaa laynooga warramay ahlu jahannama wa sifaatuhum wa hawaanuhum cala allah nimanka jahannama gelaya iyo tilmaamaha ay leeyihiin iyo sida ay u dullaysan yihiin ee ilaahay agtiisa aanay qiimo uga lahayn oo sifaadkooda waxaa lagu tilmaamay inaanay qalbi iyo indho iyo arag iyo maqal midna aanay lahayn looma jeedo dee araggan xisigee la arkayo oo way indha qabaanoo dee adduunyada wax way arkaanoo way socdaan way dhaga qabaanoo dhawaaqa way maqlaan qalbi way leeyihiinoo dee wax way fahmaanoo ma waalla laakiin waxaa loo jeedaa kii macnawiga aha garashadii macnawiga ahayd oo xaqa ma arkayaan mana maqlayaan mana gara mana garanayaan oo ka garaabi maayaan waxay la mid tahay aayaddii suurat lbaqara inagu soo martee summun bukmun cumyun fahum laa yarjicuun waa kuwa dhagala oo afla oo indhala oo gaalnimo ku baxay oon ka soo noqonay marka macnaha dee afla-aanti iyo indhala-aanti iyo dhagala'aanta waxaa looga jeedaa ilan adduunkii waa kuwan wax arkaya wax maqlaya soconaaye eh xaqii bay ka daboolan yihiin oo ay ka jeedaan oo aanay ku intifaacayn oo aanay qaadanayn waxaa la tilmaamay inay xooloo kale yihiin bal waaba ka baadinimo badan yihiin xoolaha waxay kala mid yihiin xagga shahawaadka oo xooluhu dee waxa weeyaan waanay tarmaan waanay isu tagaan waanay foofaan waana la soo xareeyaa xeradoodana waa la geliyaa xayaatada xoolahu waa intaas waa inay tarmaanna dee lana foofiyo oo la daaqgeeyo xeradana lagu soo xareeyo cadkooda la cuno la qasho caanahooda la cabo intaasaa xoolaha dee loo khalqay marka xaggaa xoolahay ka shabahaan oo kuwanna waxbay cunayaan waxbay cabbayaan waa isu galmoonayaan way tarmayaan tafiir baa ka yacni ka tafiirmaysa dee intaa xoolahay kala mid yihiin laakiin intaa wax uga hooseeyaan jirin oo xikmaddii loo abuuray cibaadada ahayd ayaa laga waayey marka inhum ilaa kal ancaami markii la yidhi ulaaika kal ancaami waa xagga shahawaadki iyo noloshii ma arkaysaa ayaa haddana laga daba keenay idraab intiqaali oo bal hum adal waaba ka baadinimo badan yihiin oo xoolaha wixii loo khalqay waa laga helay laakiin bani aadamku markii xikmaddii loo khalqay uu la iman waayo xoolaha isagaa ka liita waladiina kafaruu yatamatacuuna wayaakuluuna kamaa taakulu lancaamu wannaaru mahwan lahu aayadda suuratu moxamed waa kii allah uu ku yidhi kuwa gaaloobay waa iska raaxaysanayaan raaxada adduunyada waxaanay u daaqayaan unay wax u cunayaan sida xooluhuba u daaqaan hadhowna dee naarta haawiya hanti u ah oo meel kale u hoyan maayaan ilaahay waxa uu tilmaamay rabbi inuu leeyahay asmaa wanaagsan oo ay tahay in lagu baryo oo loogu dhowaado oo tarkiibu lmuuminiina fii ducaai illahi biasmaa'ihi lxusnaa waxaa laynagu booriyey oo layna jeclaysiiyey inaynu alle ku barino magacaantiisa wanaagsan oo sideed ugu baryaysaa dee yaa raxmaanu irxamnii yaa hafaaru ikfir lii yaa tawaabu tub calaya magacaanta alleh waa aclaamun waa awsaaf waa aclaam oo waxay calam ku yihiin ilaahay daatadiisa sarraysa waana awsaafoo magac walba macnuu leeyihi marka macnaha magac walba uu leeyahay intaad fahamtood dhadhansato ku dhaqan oo ilaahay ugu dhawow oo ku bari oo iminka isamka ilaahay arraxmaan ilaahayna dee calam buu ku yahay waa calamun calaa daati illahi alcaliya waxaan u koobsanayaa macnaha raxmadda oo sifaturaxmana waa koobsanayaa marka ilaaha raxmaanka ah sifada raxmadda uu leeyahay adoo macnaha ku baryaya dee ilaahay markaad naxariis weydiinayso magaciisa raxmaanka ku weydiiso markaad dembi dhaaf weydiisanayso magaciisa hafaar ku weydii markaad toobad aqbal weydiisanayso magaciisa tawaab ku bari macnuhu waa sidaa asmaada ilaahay mid walba macnaha uu xambaarsan yahay ilaahay ugu dhowow oo ku bari oo ku ducayso sidaa macnuhu weeyaan fadcuuhu biha wadaru ladiina yulxiduuna fii asmaa'ih alilxaadu fi lasmaa leexinta asmaada ilaahay jalaaluddiin asuyuuti wuxuu jalaalaynka ku leeyahay way leexiyeen asmaadii ilaahay gaaladu xayu ishtaquu minha asma'a liaalihatihim kallaati min allah waalcuza min alcasiiz wamanaata min almanaan wuxuu yihi waxay ka soo jeexdeen magacaantii ilaahay ayay magacaan asnaamtooda uga soo jeexdeen oo uga soo qaateen oo isamkii allaah waxay ka soo qaateen allaata oo sanamkii allaate ay u bixiyeen isamka ilaahay allah bay ka soo jeexdeen magacii alcasiizna alcuzaa bay ka soo jeexdeen magacii almanaanna manaata bay ka soo jeexdeen marka waa ilxaad oo allaata walcuzaa wa manaata markay u bixinayeen magacaantii allay ka soo jeexdeen oo ka soo qaateen waa nooc ilxaad ah waxaa kaloo ilxaadka ka mid ah magaca ilaahay in la inkiro oo la cadilo ama macnihiisa la leexiyo oo wax kale lagu awilo waa min alilxaad marka iimaanku waxa uu noqonayaa magaca ilaahay naftiisa ku magacaabay ama rasuulku uu ku magacaabay sala allahu calayhi wasalam ilaa asmaada ilaahay waa tawqiifi oo waxaa doontay ilaahay looguma yeedho wuxuu naftiisa ku magacaabay ama nebigiisu ku magacaabay uunbaa loogu yeedhi karaa oo lagu magacaabi karaa marka iimaanku wuxuu noqonayaa haddii ilxaadkii kaa yahay in magaca ilaahay naftiisa uu bixiyey sidiisa aada ugu sugto aad waxa weeyaan macnaha uu xambaarsan yahayna aanad awilin ama aanad ka cadilina isagana sidiisa aad u sugto oo tusaale ahaan isamka raxmaan dee magaca raxmaan ilaahay waa inaad ku magacowdood u sugto sifada raxmadana aada u sugto hada huwa aliimaan ilxaadkiina inaad ama magacii leexiso ama aad diiddo ama aad macnihii ka awisho waa min alilxaad wa miman khalaqnaa ummatun yahduuna bilxaqi wa bihi yacdiluun waxaa la tilmaamayaa ummaddu inaanay ka masaysnayn xumaanta oo had iyo jeer aan la waayen cid xaq ku taagan oo dee laa tasaalu aa'ifatu min ummati daahiriina cala alxaq laa yaduruhum man khaalafahum walaa man khadalahum xataa yaatiya amru llahi wahum calaa dalik la waayi maayo ilaa qiyaamadu ay ka dhacayso cid ku taagan xaqa oo ku muuqata oo cidda hoojisa ama khilaafta aanay waxba yeelayn ilaa amarka ilaahay ka imanaayo waxaa kaloo aayaadkan ku sugan incaamu llahi calaa cabdihi maca almacaasi istidraajun walaysa daliilan cala alrida haddii ilaahay addoonka u nicmeeyo isagoo macaasidii ku sugan oo dembaabaya oo macaasida walaaqanaya haddana haddii lagu soo afrogo nicmada iyo raaxada adduunyo hamoodin inuu rabbi raalli kaa yahay waxaa la yidhaahdaa noocaas istidraaj waa seeta dheerayn waa sabaansabid waxa weeyaan aayar aayar baa lagu qabanayaa oo nebigu sala allahu alayhi wasalam waxa uu yidhi saxiixuljaamica sida ku sugan xadiidka cuqbat ibnu caamir uu warinayo ida ra'ayta allaha tacaala yucطi alcabda min addunya maa yuxib wahuwa muqiimu cala macaasih fainamaa dalika minhu istidraaj haddaad aragtay ilaahay addoonkii inuu adduunyada nooc walba u furay isagoo macaasida ku sugan oo dembaabaya waxaad ogaataa inay istidraaj tahay oo la doonayo si si yar in loo halaago oo xagga halaagga loo dhawaynayo dunyadan iyo adduunyadana lagu dagayo taa ogow ilaahayna tabaaraka wa tacaala waxa uu yidhi falamaa nasuu maa dukiruu bihi fataxnaa calayhim abwaaba kuli shay xataa idaa farixuu bimaa uutuu akhadnaahum baktatan faidaa hum mublisuun markay iloobeen ee ka tegeen wixii lagu waaniyey xaqa fataxnaa calayhim abwaaba kuli shay waxaanu u furay wax walba albaabkiisii hadda eeg lama odhan shay gaara dee gaaladaa ugu raaxo badan adduunyada soo maydaan arag cusaada ayaa ugu adduunyo badan caafimaadkii cuudkii caruurtii waxa weeyaan adduunyadii wax walba waa lagu afrogayaa ilaahay waxau yihi markay ku farxeen wixii la siiyey ayaa akhadnaahum bakta ila istidraaj buu ahaa iyo dabin loo dhigaye kadis baanu u qabanaynaa fa idaa hum mublisuun waaba iyagoo quustay oo raxmaddii alle ka quustay marka sanastadrijuhum min xayu laa yaclamuuna waumlii lahum ina kaydii matiin waa istidraajkaas oo futuuxaatulilaahiyaha jamalku wuxuu ku odhanayaa alistidraaju huwa naqlu darajata bacda ukhra min culuwin ila asfal aw ilcaks wa macnaahu huna naqluhum wa taqriibuhum ila alhalaaki biwaasitati nicam wuxuu yidhi aslu listidraaj waxa weeye ruuxu marka uu meel catabad ama sallaanle u fuulayo ee meel sare uu kasoo daadegayo inuu kolbe sallaan ama catabad cagta saaro oo mid mid uu usoo daadego aayar aayar ayaa la yidhaha tadarujka waa istidraajka marka ama ha noqoto nin meel sare kasoo daadegaya ama ha noqdo mi mid meel sare fuulaya eh jaranjaradaa kolba mid cagta aayar la saarayo ayaa istidraajka asalkiisu ka yimido waa min atadaruj darajatan bacda daraja muraadka halkan looga jeedaana waxa weeyaan buu yidhi naqluhum wa taqriibuhum ila alhalaaki biwaasitati nicam in loo dhoweeyo oo loo raro xagga halaaga iyadoo loo nicmaynayo oo macnaha nicmadan lagu afrogayo waa dab in loogu dhigayo inay xagga halaagga ugu dhowaadaan si hal mar loo qabto culimada qaarna waxay ku fasireen sanastadrijuhum ay nudniihim ila alhalaaki qaliilan qaliilan xaggii halaag iyo cadaabkaanu in yar in yar u dhowaynaynaa jalaalaynkuna wuxuu leeyay jalaaluddiin asuyuuti ay na'khuduhum qaliilan qaliilan way isku wada dhow yihiin yacni aayar aayar ama tartiib tartiib baanu doonaynaa inaan u qabanno marka khulaasadu waxay noqonaysaa siday barwaaqo iyo ladnaan ugu jiraan ayaa hal mar la qabanaya marka qofku isagoo macaasi ku jira hadduu arko nicmadii oo lagu afrogay maaha inuu rabbi raalli ka yahe waa istidraaj oo waxaa la doonayaa in xagga halaagga loo dhoweeyo markuu macaasida iyo shahawaadka ka faraqabsaduu meel fog ka gaadho hal mar in la qabto mar haddii la qabtana dee ina badsha rabbika la shadiid ilahay qabadashadiisu waa daran tahay oo dee nebigu sala allahu alayh wasalam waa kii lahaa ina allaha la yumli liaalim xata idaa akhadahu lam yuflitu ilaahay daalimka waa u kaadiyaa waa u seeto dheereeya wuu sabaansabaa si si yar buu waxa weeyaan ugu ugu soo afrogaa adduunyada ilaa markuu qabto aanu di dib u sii dayn oo gacanta alle mar haddaad gasho wax kaa furfuri karaa ma jiro waxaa kaloo aayaadkan ku sugan dacwaة اlkhalqi ilى التafakuri fi xaqiiqati الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam wa fi makhluuqaati اllah waxaa khalqiga loogu yeedhay inay si dhaba u fiiriyaan oo uga fakaraan makhluuqaadka allee waaweyn iyo wuxuu alla abuuray iyo xaqiiqada nebi moxamed salى اllahu عalayhi wasalam inaanu waallayn ilan waxay ku yidhaahdeen waqaaluu yaa ayuha aladii nuzila calayhi dikru inaka lamajnuun waxay yidhahdeen kan qur-aanka lagu soo dejiyayo waad waalan tahay markaasaa lagu yidhi miyaanay hadalkiisa u fiirsanayn qofka waalani isdhaaf buu ku hadlaa wax khaldan buu sameeyaa tasarufaadkiisaa isweydaarta qofkan hadalkiisa iyo ficilkiisa mid mid weydaaranayo ka baydhaya aanu jirin makaasaa waalan waxaa la yidhi miyay ka fakaraan maa bisaaxibihim min jinna saaxiibkood wax waallii inaanay ku sugnayn oo uu yahay nadiirun mubiin haddana waxaa loogu yeedhay makhluuqaadka waaweyn inay ka fakaraan wa fii kulli shayin lahu aayatun tadullu calaa annahu waaxidu waayo shay walba oo makhluuqaadka ka mida waxa ku sugan astaan iyo aayad calaamad iyo astaan u ah ilaahay weynidiis iyo waaxidnimadiisa waxaa kaloo loogu yeedhay inay ka fakaraan inay suurtagal tahayba ajashoodii inay dhowaatay dee mar hadday suuragalba tahay ajashoodii inay soo dhowaato oy dhimanayaan maxay eeganayaan intaanay dhiman may toobad keenaan markaasaa la yidhi fa biayi xadiidin bacdahu yu'minuun haddii qur-aan loogu taag waayey warka ka soo hadhay rumaynayaan waa kee dee maba jiro weeyi dabeed waxaa alla uu tilmaamay laa yaclamu mata saaca ila allah yacni saacadda qiyaamo xilliga ay dhacayso ilaahay mooye cid ogi ma jirto yas'aluunaka can isaacati ayaana mursaaha qul inamaa cilmuhaa cinda rabbi laa yujaliha liwaqtiha ilaa hu waxaa alla uu ku khatimay aayaadkan ana rasuula allahi basharu laa yamliku linafsihi nafcan walaa dara walaa yaclamu lgayb in rasuulka alle sala allahu calayhi wasalam uu yahay bashar ama qof bini aadam makhluuq oo alla uu abuuray oo naftiisa dhib iyo dheeftoona aan u hanan karayn haddii rasuulku naftiisa aanu dhib iyo dheeftoona u hayn cid kalena hadalkeeda baddaa oo taa waxaa caddaynaysa qul laa amliku linafsii nafcan walaa daran waxaad ku tidhaha nebi allow war hooya maqla anigu naftayda dhib iyo dheeftoona uma hayo haddii nebi moxamed dhib iyo dheeftoona naftiisa aan u hayn ka ka soo hadhay rasuulka ee isagu ama weli ama saalix wuxuu doono ha sheegtae odhanaya anaa dhib iyo dheef bahaya halkuu ka imanaya ma nebi maxamed buu ka fadli badan yihi xaqiiqadu waxa ay tahay makhluuq dhib iyo dheef gacanta ay ugu jirtaa ma jirto laa malakun muqarab walaa nabiyun mursal walaa waliyun saalix makhluuq gacantiisa dhib iyo dheefi ay ku jirto awood iyo qudradaalihi ma jiro ama malag muqaraba ha noqdo ama nebi lasoo diray ha noqdo ama weli saalixa ha noqdo markaa ruuxa mu'minka ee muwaxidka ah ilaahay keligii waa inuu isku xidho waxaa kaloo rabbi uu xusay in waxa weeyaan nebigu aanu haybka ogeyn wixii loo sheega mooyaane oo aayaad badan bay taasi ku xusan tahay caalimu lgaybi falaa yudhiru calaa haybihi axada ilaa man irtadaa min rasuul ilaahay waa ka waxa maqanay haybkaa og haybkiisana uma muujiyo ruuxna ilaa man irtadaa min rasuulin ruuxuu rabbi raalli ka noqday oo rasuula mooyaane hadda eeg markaa islaanta fooxinaysa ama odayga faalinaya ama ka odhanaya anaa cirkiiyo dhulka ka soo warramaya dee ma rasuul baa nebi maxamed ma rasuul baa ka dambeeyey waayo ilaahay wuu caddeeye wuxuu yidhi ilaa man irtadaa min rasuulin ilaahay waxa maqan uma muujiyo oo qeybkiisa ma taalicsiiyo ciduu raalli ka noqday oo rasuula mooyaane dee markaa soo baxda cidda rasuul sheegana see odhanaysa annakaa og waxa maqan ilan laa nebiya bacda rasuuliillah rasuulka alle nebi ka dambeeye ma jiro waxyigii lagu soo dejiyena waxii ka dambeeyaa ma jiro markaa ruux kasta oo yidhaa wax maqan baan ka warramayaa waa beenaaloo shaydaan baa beenu sheegay waayo dee waxaynu yaqiinsannahay maa kaana muxamedun abaa axadin min rijaalikum walaakin rasuula allahi wa khaatama annabiyiin nebi moxamed in ambiyadoo dhan lagu khatimay waxyigiisiina waxyigii samada lagu khatimo inu waxyii ka dambeeyin mar haddii halkaa gunaanadkii iyo gebagabadii ay noqotay dee cid ka dambayso oo odhanaysa anaa maanta wax ka warramaya cirka iyo dhulka ma jirto hadday timaadana been bay sheegtay run may sheegin qul laa yaclamu man fi samaawaati waalardi algayba ila allah waxaa la yidhi nebi maxamedo waxaad ku tidhaahdaa ma oga waxa qaybkee maqan cidda cirkiiyo dhulka ku sugani ma oga qayb axad ogi ma jiro allah mooyaane subxaanah wa cindahu mafaatixu lgaybi laa yaclamuha ilaa hu ilaahay agtiisay ahaatay qaybka mafaatixdiisa iyo waxa weeyaan miftaaxiisa alluun baa hayo oo ma oga isaga mooye axad kale marka khulaasadu waxa ay tahay cidda maanta sheegata wax maqan inay ka warramayso cudurka kugu jira inay ka warramayso cuudka kaa maqan inay ka warramayso halkuu maray baadidaadu halkay joogtay inay ka warhayso inay wax kuu soo celin karto waa mala awaal iyo been ansal iyo raatoona lahayn waxoogaa qaarkood mararka qaarkood hadday isugu beegbeegmaanna waa waxyigii shaydaanka iyo kahanada ee boqolka beenta a lagu barxayey ama qadarka ilaahay baabu dee sidiisa u waafaqaya laakiin cid wax maqan og oo ilaahay wax la ogi ma jirto allah waxau ihi walaqad dara'naa waxaan u abuuray lijahannama jahanamo kaiiran in fara badan oo min aljini walinsi jin iyo insiba kamida lahum waxay leeyihiin quluubun qalbiya laa yafqahuuna biha aanay waxba ku fahmayn walahum waxay leeyihiin acyunun indho laa yubsiruuna biha aanay waxba ku arkayn walahum waxay leeyihiin aadaanun dhago laa yasmacuuna biha aanay waxba ku maqlayn xaqa ayaanay ku intifaacayn oonay ku maqlayn oonay ku arkayn oo aanay ku fahmayn laakiin adduunyada iyo waxyaabaha kale waa u dhega fudud yihiin oo waa u indhafiiqan yihiin ulaa'ika kuwaasi kalancaami xoolaha oo kale weeye bal kaba kaale xoolaha oo hum iyagu adallu waa ka baadinimo badan yihiin ulaa'ika kuwaasi hum iyagu alghaafiluuna kuwa moogan weeyi walilaahi alla ayaa iska leh alasmaa'u magacaanta alxusnaa ee wanaagga badan ee fadcuuhu ku barya oo ku caabuda bihaa asmaadaasi wadaruu isaga taga aladiina kuwa yulxiduuna leexinaya fii asmaa'ihi magacaantiisa sayujzowna waxa kuwa lagu abaalmarin doonaa oo lagu ciqaabi doonaa maa kaanuu yacmaluuna waxay samaynayeen wa miman khalaqnaa kuwaanu abuuray waxa ka mid a ummatun koox oo yahduuna dadka ku hanuuninaya bilxaqi xaqa ku hanuuninaya wa bihi xaqaasna yacdiluuna ku cadaalad falaya wladiina kuwa kadabuu beeniyey biaayaatina aayaadkayaga beeniyeyna sanastadrijuhum waanu sasabaynaa oo waxaanu u dhadhaweynaynaa xagga halaaga dheh sanastadrijuhum waanu sabaansabaynaa oo min xayu laa yaclamuuna meel aanay ogeyn oo aanay garanayn ayaanu ka sasabaynaa wa umli waanan waanan ukaadinayaa baa alla yidhi lahum iyaga oo waa useeta dheeraynayaa waayo ina kaydii dhagartayda iyo kaydkaygu matiinun mid adag weeyi awalam yatafakaruu miyaanay haddaba ka fakerin ma bisaaxibihim saaxiibkooda waa nebi moxameda inaanu ku sugnayn min jinnatin wax waalli ah inaanu waallayn miyaanay ka fakerin in huwa ilaa nadiirun mubiin in huwa ay maa huwa ma aha nin saaxiibkoodu waa nebi moxamede ilaa nadiirun diga mooyaane wax kale ma ahaanin digahaasoo mubiinun ay bayinu nadaara digniintiisu ay caddahay awalam yanduruu miyaanay eegin eegma ay ka fakarayaan fii malakuuti samaawaati samooyinka mulkigooda miyaanay eegin iyo walardi arlada miyaanay eegin wamaa shayna miyaanay eegin shaygaasoo khalaqa allaahu ilaahay uu abuuray kaa uu abuuree makhluuqa ah oo min shayin shay ah oo min shayin waa bayaanun limaa maa khalaqadaasi bayaan u tahay wuxuu alla abuurayna miyaanay eegin oo aanay ka fiirsan wa an casaa wa annahu shanigu inuu yahay miyaanay eegin casaa inuu mudan yahay an yakuuna inuu ahaado huwa shaanigu qad iqtaraba mid u dhowaaday ajaluhu muddadoodu miyaanay kaba fiirsan oonay eegin inay suurtagal tahay ajashoodiiba inay dhowdahoy dhimanayaan fa biayi xadiiin haddaba warkeebay bacdahu qur'aanka dabadii yu'minuuna ay rumaynayaan haddii qur-aan loogu taag waayey warka ka soo hadhay rumaynayaan waa kee ma jira weeyi man yudlil illaah ilaahay ruuxa uu halleeyo falaa haadiya waxanooniyaa lahu isaga uma sugnaanin wayadaruhum waa kaga tegayaa alle kuwa fii tuqyaanihim qooqood iyo kibirkooda iyagoo ku sugan yacmahuuna xaal ay wareersan yihiin yas'aluunaka waxay ku weydiinayaan nebi moxamedow can isaacati saacadda saacaddu magacaanta qiyaamadu ay leedahay faraha badan le magacaanta ugu qaalibsan bay ka mid tahay oo way magacaan badan tahay qiyaamadu oo dee waxaa la yidhaha karat lasmaa'i tadullu calaa sharafi lmusama marka magacaanta haalibkaa waxaa ka mid ah asaaca waxaana loogu magacaabay sida jamalku uu ku tilmaamayo futuuxaat lilaahiya ima liwuquuciha bakta kadahan ay u dhacaysa in loo yidhi asaaca aw lisurcati maa fiiha min alxisaab ama isxisaabinta degdega ah darteed in loo yidhi asaaca aw liannahaa saacatun cinda allahi maca tuulihaa fii nafsiha ama inay ilaahay agtiisa saacadun ka xisaabsan tahay iyadoo xaqiiq ahaan u dheer haddana cinda allaahi saacadoo kale inay ka tahay intaasoo macnaba waa loogu magacaabay buu yidhi asaaca yasaluunaka waxay ku weydiinayaan nebi allow can isaacati saacadda qiyaamay ku su-aalayaan ayaana waa goorma ayay ku weydiinayaan mursaaha soo joojinteeda ama dhiciddeedu waa goorma qul waxaad ku tidhaha nebi allow innamaa cilmuhaa saacadda ogaalkeedu cinda rabbii rabbigay agtiisa ayuu ahaaday oo laa yujalliihaa saacadda ma muujinayo liwaqtihaa ay fii waqtihaa laamtu waa bimacnaa fii sida jalaaleynku qadarayo liwaqtihaa ay fii waqtihaa xilligeeda saacadda ma muujinayo ilaa huwa isaga mooye alla mooye axad kaloo muujinaya ma jiro oo dee isagunba markay dhacayso ooda ka qaadaya oo ridaya oo caddaynaya ila isagunbaa oge axad kale lama oge haqulat waa cuslaatay iyo saacaddu fi samaawaati fiidanna waa bimacnaa calaa e ay calaa ahli samaawaat samooyinka ehelka ku sugan cidda samooyinka ku sugan ee makhluuqaadka halkaa joogiya malaa'igta arrinka saacaddu waa ku cuslaatay waalardi wa calaa ahli lardi arlada dadka ku noolna jin iyo insiba saacadda arrinkeedu waa ku cuslaaday oo laa ta'tiikum idin iman maysa hiya saacaddu ilaa baktatan xaal ay tahay kadis mooye si kale idinku iman mayso yas'aluunaka way ku weydiinayaan nebi allow saacadda kaannaka sidii waxaad adigu xafiyun aada og tahay canhaa saacadda qul waxaad ku tiraa haddaba nebi allow innamaa cilmuhaa saacadda cilmigeedu cinda allah alla agtiisa ayuunbuu ahaaday walaakina akara annaas ha yeeshee dadka badidoodu laa yaclamuuna ma ogo ma garanayaan qul waxaad tidhaha nebi allow laa amliku anigu u hanan maayo linafsii naftayda nafcan jalba nafcin dheef soo jiidideed uma karaya naftayda oo uma helayo walaa daran walaa dafca darin dhibaato inan ka difaacana u heli maayo ilaa maa shaaa allah ilaahay wuxuu doona mooyaane waxa alla uu ikarsiiye ama uu ii qadaro mooye wax kale anigu qaban kari maayo walow kuntu haddii aan ahaan lahaa aclamu mid og alghayba waxa maqan lastakartu min alkhayr dee waxa weeyaan uxud halkii waxa weeyaan madaxiisa lagu dakrayey ee dhooshiisa sharafta badan lagu jabinayey ee dhiiggiisu dhulka ugu dhacayey iyo daa'iftii waxa weeyaan lagu dhibayey lagu shiidayey dee meesha dhibaata kaga dhacayso hadduu sii ogyahay marka horeba waa ka baydhi lahaaye ma tageen waxa khayr iyo wanaag oo dhanna marka horeba waa sii samayn lahaa waa usii diyaar garoobi lahaa laakiin waxay tilmaamaysaa wax ka maqan inaanu nebigu ogeyn sala allahu calayhi wasalam wax loo sheegoo loo waxyooday mooyaane waayo xataa ambiyada haybka waxay ka og yihiin inta ilaahay uga sheegay inta kale ma oga walow kuntu haddaan ahaan lahaa baa uu yidhi rasuulku aclamu lghayb yacni waxaa la yidhi dadka waxaad ku tidhaahdaa si aanay kuugu lugoyn walow kuntu haddaan ahaan lahaa aclamu lghayba waxa maqan mid og lastakartu waxaan farabadsan lahaa min alkhayri khayrka wamaa masaniya suu xumaanina imay taabateen oo halkay ka dhacayso marka horeba ma tageen haddaan sii ogahay in ana ay ma ana anigu ma ihi ilaa nadiirun diga mooyaane wax kale ma ihi gaalada cadaab uga digaya wa bashiirun iyo mid bushaaraynaya mooye wax kale ma ihi oo janno ugu bushaaraynaya liqowmin qolo yuuminuuna rumaynaya wallahu aclam intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online